wixii ilaahay uu kugu imtixaanay adiga allihii aniga iga caafiyey hoosaa udhahaysaa isaga ma maqashiinaysid dabcan hoos baad udhahaysaa ma ogtahay wa fadalanii calaa kaiirin miman khalaqa tafdiila in badan ou abuurayna iga fadilay aniga marka alla u laabanaysa ilahay ba umahad celin islaamka maxaa suntiisa arag nacam dadka in lagu digta ma aha waa ogtihiin xadiidkii ninkii reer bani israa'iil ee cibaadada badnaay waa tii uu nin dambaabi jiray mar walba ayuu soo egmari jiray markaa xadiidkii bukhaari uu werinay markaasuu dhihi jiray war yaa haada aqsir war hebelo war dembiga iska daa war gaabso maalin maalmaha ka miduu yidhi abucista calaya raqiiban warniam adaa la ii kaa soo diray aniga ninkii waa xanaaqay cibaadada badnaay markaasu wuxuu yidhi wallaahi laa yakfir allaahu laka wallaahi adigaas ilahay inuusa kuu dembi dhaafaynin marka ilaahay muxuu sameeyey man da aladii yataallaa calaya anlaa akfira lifulaani yaa waayo ninka ku dhaaranaya inaan aniga hebel u dembi dhaafaynin ma wax aniga gacanteeda ku jiraa cid ku dhaaran karta yaa waayo adigana cadli kanna cadaaladiisa ilaahay naarta ku geliyey kanna ilahay u dembi dhaafay dembiga badnaay muslim caafiyu ahay dabcan markaasuu abu hureyre uu yidhi wallaahi takallama bikelimatin ninkaan kelmadou ku hadlay awbaqat dunyaahu waakhiratahu kelmad adduunyadiisii iyo aakhiradiisiiba halaajisay ayuu ninkaas ku hadlay bal carabka fiiris u dhib badan yahay hal kelmad adduun iyo aakhiraba ku dheeshay ninkaas uga cayaartay walciyaadu billah marka waxaa weyn dadka cibaado kastood samayso cilmi kastood yeelato dadka inaada yesin nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka asaa ugu fadli badnaa maca daalik ilmaha yararka ma yeesi jirin hadduu jidka ku arko waa salaami jira nacam anas waa tii uu yidhi jamaaco annaga oo ilmaha dheeldheelayn ayuu nabigana soo agmaray fasallama calayna waana salaam assalaamu calaykum waraxmat ullah ayuu yidhi nacam nebiga waxaa weeyaan haween waayeel iska cajuuzo ah yaa jidka ku qabsanayso danay ka leedahay waa dhegaysan jiray nacam waxba iskama weynaysiin jirin salaad asoo isu taagay xadiid abu daawuud oo werinayo ee salaada la aqimay ninaa yidhi yaa rasuulallah danankaa leedahay xaggou la istaagay ilaa ay asxaabtu ka seexdaan soo dantiisu haya marka fafi saxiixi waxaa ku sugan ina axadakum midkiin yacmalu bicamali ahli ljanna ayuu samaynaya alxadiid nasal lah alcaafiyata min kuli daa'in ilaah waxaan weydiisanaynaa inuu naga caafiyo cudur kasta lidaalika culamadu waxay dhahaan acmaasha quluubta sida ay uga weyn tahay acmaasha jirka ayaa cudurada quluubtana ay uga daran yihiin cudurada kale jirka zinada iyo cudurka qalbiga qalbiga cudurkiisaa daran soma garan sababtoo ah zinadaba maxaa keena cudur qalbiga fadhiyaa keena yaqiin la-aan khuduuc la-aan cabsi la-aan ayaa keenaysa mogtahay marka qalbiga inuu dhismo aaday muhiim u tahay lidaalika kutubta acmaal quluub in la akriyo aadna loo daraasayey wa minhaa waxaa ka miduu yidhi qofka aadaabta laga rabo mucalimka isticmaaluhu inuu ku dhaqmo oo ku camal falo ou isticmaalo axaadiid atasbiixi watahliili wanaxwihimaa adkaarta axaadiisteeda inuu isticmaalo inuu wardiye yani wardi inuu leeyahay tasbiixda inuu la imaado tahliishi inuu la imaado laa ilaha illa allah yani waxaa weyaan in maalinkii boqol jeer inuu laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir inuu la yimaado subxaan allahi bixamdihi subxii boqol jeer galabtii boqol jeer adkaarta kale salliga nebiga inuu toban jeer subxi toban jeer galabtii inuu akriyo oo salliga cala ugu yaraan yani inuu toban subax iyo toban galabti way soo aroortay inuu yani camallyawmi waleyla adkaarta maalintii iyo habeenkii la samayn inuu la imaado salaadaha adkaarta ka dambaysa tasbiixda taxmiidda allahu akbarta soddon iyo saddex inuu la imaado salaada markay dhammaata furdub inuu dhaho maahawaa ku badantaha dadka dhallinyarada adkaarta waa yaraataa inta aan adkaarta samaynayna way yartahay adkaarta subaxa iyo galabtii wax sameeya ma badna marka adkaarta maxaa loo baranaa xadiidka haddaan lagu dhaqmayninmarka walidaalika weliba dikriga shanigiisu waa weyn yahay xirsixir waaye nashaad iyo quwow qofka siinaa waa ogtihiin faatima radia allaahu canha markay nebiga u timid ay tiri rasuulka ilaahi gacantayda shiidka cuntada shiidaayo ayaan ku dhibtooday tiri ee rasuulka ilaahi khaadim ii shaqeeyo ii sameey markaasuu nebigiina wax kaaga fiican makuu sheegayo khaadim kaaga fiican markaad seexanaysaan yii adi cali iyada u sheegay soddon iyo saddex jeer subxaan allah soddon saddex jeer alxamdulilah soddon iyo saddex jeer allahu akbar riwaayadka waa kala gedisan yihin laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahuna ku khatimo nacam taasaa kaaga fiican in aad khaadim inaad yeelato sheekhulislaam ibnu taymiya wuxuu ka qaatay xadiidkaas khaadimka kartidiisa oo kalea lagu helaayo iyo ka badan dikrigan ninkii tijaabiyana tijaabiyey sa weliba inuu tijaabiyey sheegay maalinka aad ilaahay si fiican u xusto karti iyo nashaad uu qofka yeelanayo xataa jihaadka dikriga waa lagu xusay jihaadka dhexdiisa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fiatan fahbutuu wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun dikriga marka qofka quwo aan ku jirin u yeela marka xirtixir waay quwo u yeelaa allow ku xiran yahay wax badan buu ka ilaalina fiaqiimarka dikrigan in lagu tadaburaa oo aan layska akrinin macaanidiisa la istixbaarsado min aladkaari iyo wadacawaati iyo wasaa'ir aladaabi sharciyaati inuu ku dhaqmo minha waxaa kamid a dawaamu muraaqabatihi lilaahi dawaamu muraaqabatihi muraaqabayntiisa ilaalinta oo ilaalinayo lilahi ilaah awaamirta oo ilaalinayo inuu daa'imo ayaa ka mida fii calaaniyatihi iyo sirihi markaad adiga si muuqato iyo si qarsoonba yani mucalimka ama daalibu cilmiga inuu muraaqabada ilaaha daa'imo muraaqabada ilahay maxaa laga wadaa mar kasta inuu ilaahay kuu jeedo nacam oo gurigaaga markaad ku jirto musqusha markaad ku jirto marka aad dadka la joogtid dhammaan inaad isku si tahay oo ilaahay aragtidii inuu ku arkaayo aada mar walba og tahay muxaafidan inuu ilaaliyo calaa qiraa'ati alqur'aani qur-aanka akhrintiisa inuu qur'aankiina uu akriyo oo ka warqabo mar walba qur'aanki inuu mar walba qur'aanka uu leeyahay yani raatib inuu leeyahay raatib ugu yaraan hal juz inuu akriyo maalinka hal juz in ugu yaraan akriyo hadduu ka badan akri karana waa fiican yahay oo usbuuc ku dhammayn karana laakiin bil inaysan kaaga yaraanin bil yani inuusan bil kaala badanin iskula dhaafin wanawaafil salawaati salaadaha sunooyinka inuu la imaado wasawmi soonka inuu la imaado soonka sunooyinka laga wadaa midka waajibka dabcan nin walba waa laga rabaa macalim keliya aadaab inma aha caami iyo culamada waa laga rabaa maogta laakiin soonka sunadaa la rabaa soonka sunada marka see yeelay marka waxaa la yeelaa saddexda bishii saddex maalmoodaa laga sooma ugu yaraan irxamka allah bishi inaad saddex beri soomto haddaadan isniin iyo khamiis soomi karin bishii saddex beri soon waxay u dhigantaa adoo bishii oo dhan soomay oo kale laakiin in ramadaan keliya uu ku ahaa bartilmaameed lama raba marka taas inuu yeelo qofka marka taasu qofka inuu ku dadaalo marka mucawalan cal llahi tacaala ama mucawilan cala allahi tacaala fii kulli amrihi isagoo weliba arintiisa oo dhan ilaahay usoo koryeelayo muctamidan caleyhi alla tala ku kalsoonaanayo mufawidan fii kulli axwaali amrahu ilayhi arrimihiisa oo dhanna ilaahay u bandhiganayo yani in arrimaha dhan ilahay u bandhigataa marka dan yar aada yeelato gacmaha ilaahay u taagtid taasuu qofka ilaahay ugu xirmi karaa marka alimaam dahabi tarjamada cabdulahi bn camr bn alcaas siyar aclaami nubalada wuxuu sheegaa in cabdulahi bn camr bn caas aad ogtihiin nin aad cibaado badan ahay heer wuxuu gaaray qur-aanka uu dhammeeyo maalin ama habeen maalin walba uu soomo yani aad waa tii nabiga calayh salaatu wasalaam uu cibaadada u nadaamiyey uu yii ugu dambays uu yii maalin soon maalinna ka tag siyaamu daawuud waa soonka fadli badanna ma jira waata u yii markuu tacliiqinayo marka cabdullah bin camr caas wuxuu yii nin dhallinyaro aan ahay shaab a waa awoodaa yii cibaado badan markuu duqoobay waa ka shallaayay wax uu nebigu uu meel uu la gaaray haddana kama tegi kareen marka wuxuu yidhi imaamu dahabi wuxuu yidhi wallaahi wuxuu yidhi in qofka oo waajibka la imaado xaaraanta uu ka fogaado qiraa'atu lqur'aanka uu laazimo oo uu soonka sunnadaa saddexdiisa beri soomo oo rawaatibta uu la imaado duxada uu tukado salaatuleylka uu qayb ka tukado macruufka faro munkarka reebo cilmiga barto shuqul intaasa nin nin ka tegay intaasa samey kara dadka afkiisa ay ka nabad galaan wamaa ilaa dalika marka waxaasoo dhan marka xuquuq iyo wax unbaa nagu tacaluq laakiin waa ka fafakana wax badanna waa naga fakadeen wa minhaa waxaa ka mida wahuwa min ahamihaa waana kan ugu muhiimsane anlaa yudilla alcilma cilmiga inuusan dulaynin ninka mucalimkaa gaar ahaan cilmiga inuunan dulaynin ayaa laga rabaa walaa yadhaba ilayhi walaa yadhaba bihi ounan cilmiga la tegin ilaa makaanin meel yuntasabu ilaa man yatacalamuhu minhu qofka uu ka baranayo walaa yadhaba bihi ounan cilmigu la tegin ilaa makaanin meel yantasibu ilaa man yatacalamuhu minhu qofka asaga ka baranayo oo u nisbo sheeganayo meel qofka ardayga oo u nisbo sheeganayo inuusan cilmiga la tegin bimacnaa waa maxay mucalimku inuusan ardaygu isaga u tegin oo yani gurigiisa intuu ugu tago oo uusan cilmiga meeshaas ku barin ardayga sababtoo a cilmiga ihaana ugu sugan taas cilmiga in isaga loo yimaado in isaga u baxo ma aha soma garan taas waa mid marka ishaarayo meel qofka wax la baraayo oo u nisbo sheeganayo inaan la geynin taas marka waa taas laakiin haddii dadku ay baran waayeen cilmiga sida leedaa yani waa dhici kartaa mararka qaar ibnuljawsi iyo daruuraad u sheegaaqofkii marka in ujradoo kale in cilmiga waxbarista in lacag lagu qaato oo kale waa laga fiicanya fii sabiililah dadka in lagu baraa oo aan lacag laga qaadanin culamada qaar marka waxay yidhaahdeen haddii qofku aanu dadkii u xayiran yahay de waxna uu u baahan yahay de markaas waa u banaan tahay inuu ujro qaato ibnuljawsi wuxuu yidhi saas ha ahaatee xataa waktiyadeenaan oo kale in wax la qaato maba ahan sababtoo dadkiiaaba cilmiga kasii jeeday haddii la yidhahdo lacag keena horey usii cararaya marka waktigaan maba la qaada kmarka way dhici kartaa xaalaadka qaar in markaas la yeelana wain kaana almutacalimu ninka waxbarana haba ahaado kabiira alqadri nin qadarkiisu oo weyn yahay ninka waxbaranaha qadrigiisuba ha weynaado mararka qaar waxaa dhici karta nin adiga sheekh kuu ah fanni ama cilmi inuu rabo inuu kaa barto oo kaa qaato xataa hadduu saa u weyn yahay oo adiga kugu weyn yahay inaadan gurigiisa geynin inuu isaga yimaado taasaa la rabaa cilmigaa mar walbo loo tawaaducaa ama da ahaanuu kaa weyn yahay isaga yimaado mar walbo bal yasuunu waa ilaalinaya alcilma cilmiga can dalika waa ka ilaalinaya kamaa saanahu salafu salafku say u ilaaliyaan abu jacfar almansuura waxaa laga wariyey inuu imaam maalik uu yidhi kaale waxaad xalqa gooni ah ii sameeyo dadka gurigeyga jooga u sameey aad adiga marka xadiidka majliskaaga xadiidka maadaama ilmo ay yihiin ilmo boqora inay dadka caadigaa la fariistaan xoogaa markaasu imaam maalik waa diidan ma jirtwax gooniya u samaynayo male ha yimaadaandadka u yimaadaan hadda ka hora waxaa dhacday marka dadkan sidoodaba ama askarta ahaa jiray oo jenaraalnimada i ku gaaray askarnimada weligood ayaga in salaan loo saaro maana aan wax kalaba arag qofka si kale ula hadlaayaba ay u arkaanba inuu edab daran yahay yaa waxaa dhacday war darsiga maa timaada darsi xalqa diini ah wallaahi diinta aadaan u rabaa inaan barto yii laakiin inaan shacabkaas dhex fariistana xoogaa way dhibah marka xoogaa dadka waxaan isku soo aruurinayo askarta saraakiisha marka saraakiisha si gooni waxa loogu akriyay kaas camal lama rabo masaajidka inay imaadaan taasaa muhiim culamadii horena way dhici jirtay mararka qaar iyagoo madax ay imaan jireen xalqada waahbaaruhum fi hada kaiirat mashhuuratu way badan tahay maca alkhulafaai iyo waغayrihim fain dacat ilayhi daruuratun hadday daruuro ugu yeerto aw iqtadad maslaxatun ama ay maslaxo keento maslaxadaasoo raajixatun raajixo ah ka raajixsan calaa mafsadati ibtidaalihi cilmiga yani dullayntiisa mafsadada ka dhalanayso maslaxadu ay ka badan tahay rajowna waxaan rajaynaynaa annahu laa ba'sa bihi inaysa dhib lahayn hadday maslaxa jirto maadaamat alxaalatu haadihi intay xaaladdu sidaas tahay wacalaa haada ayaana yuxmalu lagu xambaarayaa maa jaaa can bacdi salafi fii haada bacdi salaf oo intay dadka ardayda ayaga u imaan jireen taasaa lagu xambaaraa wa minhaa waxaa ka mida annahu idaa facala hadduu sameeyo ficlan saxiixan ficil saxiix ah jaa-izan bannaan fii nafsi almri mucallimkii ficil saxiix ah ee bannaan xaqiiqatan banaan hadduu sameeyo walaakin laakiinse daahiruhu ficilka sida ka muuqata annahu xaraamun xaaraam ay kasoo muuqanayso aw makruuhun aw amase mukhilun bilmuru'ati mid muru'ada xoolaa dhibaayo uu yahay muru'ada waa akhyaarnimada wanaxu dalika fayanbagii lahu waxaa haboon an yukhbira asxaabahu inuu u sheego iyo waman yaraahu qofkii arkaayo yafcalu dalika asagoo sidaas samaynaayo bixaqiiqati dalika alficli ficilkaa xaqiiqadiisa inuu u sheego liyamtaficuu si ay ugu intifaacsadaan walianlaa yaatamuu si aanay u dembaabin bidannihim albaail maladoodaas baailka aanay ugu dembaabin walianlaa yanfiruu canhu si aysan uga cararin wayamtanica alintifaacu bicilmihi aynanna in cilmigiisa lagu intifaacsadaan aan u mancismin min hada adiii min hada kan waxaa kamida alxadiiu صaxiixu baa kamida inahaa safiya masaladan masalo kaloo muhiima wuxuu ku leey ninka mucalimka waxaa laga rabaa haddii uu ficil sameeyo ficilkaas oo jaa-is ahoo bannaan sharciga ku bannaan laakiin dadku ay isdhihi karaan war amaa meeshan xaaraan ay ku jirtaa waxaa habboon inuu dadka u caddeeyo war ficilkan saad moodeen maahane waa ii bannaan yahay sidaa iyo sidaasuna iigu bannaan yahay inuu dadka u caddeeyo laba masl laba faa'iidaba waa laga gaaraya faa'iida waxay tahay inaan horta asaga lagu dembaabin oo dadku mala xunay u qaadayan mogta ninkii shiikh ahaa iyo ninkii mucalimka ahaa waxaasuu samaynaa hadhow marka danni xunaa loo qaadaya waa lagu dembaaba lama rabo taas maslaxada labaad waxa ay tahay in cilmigiisa si loogu intifaacsado mararka qaar haddii adiga lagugu arko wax xaaraan u muuqdo dadka waa war ninkaan xaaraanta ku dhiiranayo waxba ka akrisa maynay leeyihi si aanay taas u dhicin oo shaydaan uusa uga faa'iidaysanin inaa caddaysaa lagaa rabaa nebigaana sameeyo sala allahu calayh ali wasalama mar isagoo safiya la socda xaaskiisa safiya ayaa laba nin oo ansaarta ka mid a ay socodka boodeen ayagoo markaa u malaynaayo nebigu inuu naag la socda nebigu marka waa dareemay hadda nebiga malaxun haddii laga qaado gaalnimo sooma taasuu marka nebiga kala degdegin kaalay yiri xadiidka wuxuu ahaa calaa risli kumaa wey tartiibtiin inahaa safiya waa safiya markaas markaas waxay dhaheen waxay yidhaahdeen waa cudur daarteen markaas wuxuu yidhi shaydaanku oo yani way u cudur daarteen yani aday rasuulka ilaahay baa tahay xumaankuuma malayna saas oo kale dheheen markaasuu yidhi ina shaydaana la yajrii min ibni aadama majra dami shaydaanku bani aadamku wuxuu ka xulaa oo ku socdaa dhiigga xididada dhiigga ayuu ka socdaa marka waxaan ka baqay quluubtiina inuu xumaan ku rido naar aad ku gashaan marka soma jeedi marka taasoo kale marka xadiidkaas u asala marka haddii marka shay u muuqdo inuu xaaraam yahay fii lxaqiiqatina aan xaaraam ahayn in dadka loo cadeeyo warkaale waxaan saad moodeen ma ahayn layaha waa sidaa iyo sidaa ee inaad dhahdo danka mali waxay rabaan ha u maleeyaan lama rabo taas waa laga fiicanyxadiidkaa dartiis ayaa marka qofka uu sidaa u yeelaya bilahi tawfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wa aalihi bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsal اllah wslm clى nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay muqadamatu kitaabi اlmajmuuc lilimaam الnawowi raximah اllahu tacaala qaala alimaam raximah اllah faslun wamin aadaabihi mucalimka aadaabtiisa ayaan soo haynay wuxuu yihi wamin aadaabihi mucalimka aadaabtiisa fii darsihi oo darsigiisa ku saabsan iyo washtiaalihi iyo shuqloonka uu cilmiga ku mashquulsan yahay ku saabsan waxaa kamida waxaa weyaan fayanbagii waxaa u habboon anlaa yazaala inaanu ka zuulin mujtahidan inuu mid dadaalayo uu yahay filishtiaali uu ku dadaalayo shuqloon bilcilmi lagu shuqloon yahay taa inaanu ka zuulin fayanbagii waxaa habboon anlaa yazaala inuusan ka zuulin mujtahidan filishtiaali bilcilmi inuu yahay mid ku dadaalayo cilmiga shuqloonkiisa qiraa'ati qur'aani qiraa'atu lqur'aanka inuu yahay mid ku dadaalayo inuu ku shuqloomo wa mudaalacati qiraa'atan wa iqraa'an ahaye inuu cilmiga ku mashquulo ayaa u habboon uu ku dadaalo qiraa'atan aqrin iyo wa iqraa'an iyo dad u aqrin wa mudaalacatan daalacasho watacliiqan yani tacliiq iyo fahalla ka bixin wa mubaaxasatan baarid wa mudaakaratan arday isla akhrisasho wa tasniifan iyo qoraal intaba haddaan marka sheekh wuxuu kuu sheegay halkan cilmiga shuqloonka aad ku mashquulaysid inta qaybood oo noqon karo qiraa'atan inaad wax akriso wax akhrisato adiga wa iqraa'an inaad akhrisiiso oo aad dadka u akhrisiiso oo aad adiga yani u akhriso marka mucalimka isna waxa waa akhrisana iqraa'na waa samayna wa mudaalacatan mudaalacadii mudaalacadii iyadana waxaa weyaan inuu leeyahay manhaj oo mudaalaca ah oo kutubta uu mudaalaceeyo akhristo waxaa weyaan kutubta qaarna waa kutub adig aad akhrisanayso ad sheekh ka akhrisanayso iyo kuwo adig aadan sheekh ka akhrisanayna mudaalaca lagaa raba maalan hadii saxiixulbukhaariga oo kale aada akhrisato oo sharxiisii lagu akriyo matnigii iyo xadiidkii adiga marka waxaa lagaa raba maalan shuruuxda fatxulbaariga bukhaariga sharax ka mida in uu qofka daalacdo fatxulbaariga oo kale waa iska daalacan wixii marka kugu adkaada dhow oo ishkaala dadkaad weydiini qasab maaha wax aad daalacanayso kulligood inaad fahmi kartid waa un fawaaid nacam faa-iido ku xasilayso marka qayb cilmiga ka mida marka shuqloonka cilmiga lagu shuqloomayo oo mudaalacatan mudaalacada marka mudaalacada culumtasay u kala muhiimsan yihiin ayaa u kala daalacane waxaa ugu muhiimsan marka kuwa adiga aad calaaqa la leedahay markaas kuwa aad calaaqada la leedahay oo kale ayaa ugu muhiimsan arbiciin haddii lagu akrinayo jaamic culumkana ku fiirso haakadaiyo sidii markaas wax aad kale uga baahan tahay markaas baahideedu ay aad u badan tahay ayaad daalacanaysaa mudaalacada badan waxaa lagu bartaa qofku inuu cilmiga ku shuqloomo iyo faa'iido aada u tiro badan annaga cilmigeenna wuxuu ku egyaha keliya dersi la akhristo iyo dersi dad loo akhriyo mudaalacadii oo kale ma u bednin asbaabaha keenaya mudaalacadeen inay yaraataan waxaa ugu badan qofkii awood umale maalan inuu kutub badan ou jamciyo dalabatulcilmiga taas waa suurtagal waxaa kaloo suuro gelinaya oo ka daran midaas asbaabta qilatulmudaalaca keenaysa sida aan ani u arkaayo maktabaad caama oo aada dalka ugu yahay marka hadday maktabaadkii caamka ahayna ay yaryihiin qofkiina awood u lahayn kutubtii mudaalacadii waa yaraanay hadday mudaalacada yaraatana cilmiga waa yaraana shaki ma lahatamara lidaalika dadka xoolaha leh waa fiican tahay inay maktabaad caam ah intay sameeyaan dad ka shaqaalaysiiyaan oo markaas dadka loo fududeeyo dadka wax baran lahaa inay wax bartaan culammada ujeedaan alxaafid ibnu xajar iyo kale iyo ragga lamidka ah waxay ka faa'iideysteen maktabaad caam ah ayay ka faa'iideysteen sheekh alalbani maktaba caama uu ka faa'iideystay almaktabatu daahiriya uu ka faa'iideystay maktabad caama iska ahayd waa imaana kitaabada waa qaadana meeshuu ku akhrisana fawaa'idow ka qorana wahaakada marka waxaad moodaa dhinacaas inaan aad cinaayo badan loo siinin iskoolada iyo dalka aaday ugu bateen waa aragteen hadda laakiin maktabaadka caamka waa ku yaryihiin haqaafada marka waa yartahay aaday u yartahay kan iskoolka dhigo iyo ardayga dhigtaba haqaafada waa nagu wada yartahay nacam ustaadkii iyo iyo iyo iyo muxuu aha daalibkii nacam marka waxaa keenayna taas wa bal iskooladaa laga yaabaa in maktabaad maktabad aanay lahayn iskoolka inuusan maktabad weyn uusan lahayn oo hal mar ilaa boqol arday ama konton arday ama labaatan arday ay wax ku daalaca karaan haddii aduu leeyahayna macalimiinta wax ku daalacdaan ardayda looma ogolaanayo marka waxaaso dhan waa wada mushkilaad wa tacliiqan iyo tacliiqinta tacliiq waxaa layidhaha wix adig aad akhrisay inaad tacliiq saarato oo wix aad ka fahamtay wixii markaas cilmi kale oo kaas oo kale ood u geysay ilan kitaabkaana daalacanay masalada a ka daalacatay kitaab kale ayaa waxaa ku aragta ziyaado kale oo kaas oo wato marka inaad kitaabka geeskiisa ku qorato faa'iidadii kale oo isku dardarta marwa mubaaxaatan baxtin masaaisha in la baaro oo la yihah war masaladaas maxaa laga yidhi soo baar adna marka baar oo hadhow marka wixii la baaray laysku keeno cilmi aad u badana meeshaas ka imaanaya baxtiga la yihahda ama ardada loo diraba ama qofku inuu yani masaladaas orod bax soo baar in la yihahdo kutubti iyo markaasna loo sheego iyo habka wax u baari lahay wa mudaakaratan iyo mudaakarada mudaakarada waxaa cilmiga in laysla mudaakariyo oo labadii qofoo meel wada joogto war masaladaas ama qaacidadaas maxaa daliilkeedu yahay saas iyo saas waay oo laisweydiiye marka cilmigii ardadou ku dhex jiraa culamada salafka waxaa laga wariyay inay dhihi jireen adim lilcilmi mudaakaratan fa xayaatu lcilmi mudaakaratuhu cilmiga waxaad ku daa'im yeeshaa mudaakaro nolosha cilmiga mudaakaro waaye wa tasniifan iyo qoraal in wax la qoro qofka haddii uu yani malaka uu leeyahay inuu wax qoro habka wax u qoraa saa kuu sheegi doona aadaabta wax loo qoro walaa yastankifu walaa yastankifu iskama weyneysi iskama santaagayo yani yaanu ka santaagin khabarun bimacna nahyi walaa yastankifu kama santaago min atacalumi barasho minman uu ka barto huwa isaguba duunahu isaga ka hooseeyo fii sinin da uga hooseeyo ow nasabin ama nasab uga hooseeyo ow shuhratin ama caan ahaan caannimada uga hooseeyo ow diinin ama diin uga hooseeyo ow amase fii cilmin aakhara uga hooseeyo markaana wuxuu ku leeyahay mucalimka waa inuu ardagana dabcan tan waa u taallaa waxbarashada inuusan ka santaagin oo wax ka baranaayo qof isaga ka hooseeyo mararka qaar cilmigii qof adiga kaa hooseeya u gala marka inuusan ka santaagin qof ka hooseeyo inuu wax ka barto wuxuu uga hooseyn karaa xagga dada dada koo xagga nasabka ila waa quraysh nin cilmigii waxaa ku jiraa aan qurayshi ahayn xabashi a maala xagga nasabka qurashiga quraysh waa ka yani waa ka nasab fiicantaha dadka intiisa kale maxaa nebiga idaa laga doortay lagana dhex bixiyey marka inaa isdhahda maaha adiga dadkaasaa tahay qofkaana nasab ahaan waa kaa hooseeya waxbaa ka baran lama ogola aw shuhratin ama caannimo caannimo qofkii matalan adaa ka caansan xagga caannimado kaaga hooseeya maa inaad tira ani ninaan ka caansanayo waxba maka akhrisanayo lama rabo aw diinin ama diinu kaaga hooseeyaayo xoogaa nin wax ka dhacdhacaan waayo diintiisa waa laga fiican yahay adaa ka diin badan marka maa inaa istiraad ninkaan nin aa ka diin badan tahay see wax uga akhrisanayn ma aha aw fii cilmin aakhara ama cilmi kalead adiga uga qatarsan tahay cilmi oo culumta kamid aad uga qatarsan tahay laakiin kan adiga aad u baahan tahay asaa kaaga qatarsan maaha inaad marka ka tagto bal yaxrisu uu dadaalaya cala alfaa'idati buu ku dadaalaya faa'iido miman uu ka faa'iideysto kaanat cindahu faa'iidada agtiisa ay ahaato nin allaale faa'iidadu ninkay ag taallo ayuu ka faa'iideysana wain kaana haba ahaado duunahu mid isaga ka hooseeya fii jamiici haada waxaan oo dhan walaa yastaxi ka xishoon maayo min asu'aali su'aal camaa lam yaclam waxa uusan ogeyn war aniga waxaan ma aqaana ii sheeg ka xishoon maayo yuusan ka xishoonin faqad rawaynaa can cumara cumar waxaan ka warinay yiri iyo wabnihi wiilkiisa ibni cumar wa radia allaahu canhumaa qaalaa waxay dhaheen man raqa wajhahu raqa cilmuhu man raqa wajhuhu raqa cilmuhu wejigiisu qofka ou jilco yani wejigiisa qofka uu ka sariiganayo inuu dadka wax su'aalo oo wejigaaga yowsan hallaabin isdhahaayo raqa cilmuhu cilmigiisu waa jilcaya cilmi xoog badan yeelan maayowacan mujaahidin waxaa laga wariyey laa yatacalamu alcilma cilmiga ma barto mustaxin mid xishoonayo walaa mustakbirin iyo mid isweyneysiinayo walaa mustakbirun iyo mid isweyneysiiyo cilmiga ma bartaan wafi saxiixi can caaishata radia allaahu canha qaalat saxiixa waxaa ku sugan caaisha inay tidhi nicma nisaau naaga ayaa wanaagsanaaday nisaau lansaari ayaa fiicnaaday ansaarta naagahooda lam yamnachunna alxayaau xishoodka kama uusan mancinin uma diidin an yatafaqahna fi diin diinta inay fahmaan naaga ansaarta xishood kama celinin inay diinta fahmaan marka lidaalika waa weydii jireen umu sulaym radia allaahu canha nebiga intay u timaaday dhihi jirta in allaha laa yastacii min alxaqi ilaahay xaqa kama xishooda ee waxa waxaa rasuulka ilaahi ka waran markaasuu nebigana uu jawaabaya marka xishood kama celinaynin inay diintooda fahmaan wa qaala saciid bnu jubayr waxa uu yidhi laa yazaalu rajulu ninku ka zuuli maayo caaliman inuu caalim yahay maa tacallama intou wax baranayo ninku intou wax baranayo waa caalim in allaale inta uu wax baranayo caalimu faidaa taraka alcilma cilmiga hadduu ka tago wadanna uuna u maleeyo anahu qad istaqnaa inuu deeqtoomay oo cilmigii uu ka maarmaba waktafaa bimaa cindahu agtiisa waxa ahaadayna uu ku kaaftoomo fa huwa ajhalu maa yakuunu mar ka oo ugu jaahilnimo badan yahay waa marka oo ugu ahaansho badan yahay inuu jaahil yahay waa marka ugu jaahilsan yahay markaas yani waa wy qofku caalim waay intuu wax baranayo mar hadduu is yiraa uma baahnin cilmi waxaa weeyaan markaas waxuu noqonaa markaasu ugu jaahilnimo badan yahay ilaahu hadduu doono cilmi fara badan ha barto hadduuba iska daayo cilmiga u is yiraa markaan biswaa maba u baahnid bilcilmi kitaabna ha kala furin dadna waxa u akrinin dad waxa ka dhegaysanin ka tag sidaalada hadduu saa yidhaahdo waxawaaye waymbaii waxaa haboon anlaa yamnacahu inuusan ka mancinin irtifaacu mansabihi darajadiisa saraynteeda iyo shuhratihi iyo shuhradiisa saraynteeda min istifaadati maa shay faa-iidaysashadiisa laa yacrifuhu uusan aqoonin yani martabadaada iyo caan ahaan inaad mashhuur noqotay oo darajadaada ay saraysana waa inaysan kaa celinin inaad waxa aadan aqoonin inaad faaideysto inaskaa celin lidaalika raggii boqorada ah hore waxaa laga sheegay qaarkood inay n abu jacfar mansuur inuu ahay umalayna nin aad awal cilmiga ku dhex jiro ahaan jiray khilaafada markuu qabtay xoogaha waa mashquulay cilmiga in badan buu ka mashquulay markaasuu maalin maalmaha kamida un yaa wuxuu jeclaystay uu soo xasuustay majliska cilmiga uu soo xasuustay uu fadhin jiray markaasu wuxuu yidhi war maxaad jeceshaha layii adduunyada ugu jeceshaa inaad hesho waxaan jecelahay y dadkii dafaatirta iyo qadda iyo waraaqaha iyo qadda dadkii watay oo yani xadiidka akhrinayo oo man dakarta yarxamuka allah dhahay markaasay waxay sameeyeen nimankii ilaalinaya intay baxeena waxay soo qaateen dafaatir iyo qad iyo ay soo qaateen idinka idinma baahniy raggii waxaan u baahanayo yani iska tabarta darnaay oo faqriga iska ahaay oo adduun badan aan haysanin cilmiguna uu daacadda ka ahaa la rabamarka aada ugu hiloobi jiray majliska majlisu imlaaga majliska imlaha yani ninka xaafidka ah markuu majlis imlaa fadhiyo man dakarta yarxamuka allah la dhaho oo isagana xadiidka oo meeshaas ka bilaabo ayuu aada ugu xiisay nacam boqorkaas marka boqortooyada iyo cilmiga cilmiga weyn xaqiiqatan nacam qofku marka waxaa weyaan intuu cilmiga ku dhex jiro xan iyo wax qiila waqaala iyo dembi iyo waxanuu ka mashquulsan yahay in alla waa markay waa faa-iidada ugu yaro ajarka kale iyo malaaigta oo hareereynaysa iyo iyada iska badbaada adigaa badbaadaya ataa inta aada dersi ku jirti faqad kaana kaiiruuna in dad badan waxay ahaayeen oo min asalafi kamida yastafiiduuna inay ka faa'iideysanayeen min talaamidatihim ardaydooda ayay ka faa'iideysan jireen maa laysa cindahum wix agtooda aan ahayn waqad habata fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugnaatay riwaayatu jamaacatin min asaxaabati can itaabiciin asxaab oo taabiciin wax ka werinaysaa ku sugan nacam asxaab taabiciin wax ka werinaysa warawaa jamaacaatun jamaacaat waxay weriyeen oo min ataabiciinana can taabici taabiciinay wax ka weriyeen rag taabiciinana dadkii ka dambeeyey wax ka weriyeen wa hada camru bnu shucayb waa kanuu yihi camru bnu shucayb laysa taabiciyan camr bnu shucayb taabici ma aha wa rawaa canhu waxaana isaga ka wariyey akaru min sabciina min ataabiciin toddobaatan taabici ayaa wax ka wariyeen camr bnu shucayb isaga taabici taabiciu ahaa toddobaatan taabici baa wax ka wariyey maadaama uu axaadiid markaas isaga uu haayo awogiis cabdulahi bn camr bn caas laga wariyey saxiifadaas uu ka haystay ayaa loo baahday marka toddobaatan taabici see ka waaweyn ka daweyn ka cilmi badan ee wax ka qaadanaysa wahabata fi saxiixayn waxaa ku sugnaaday ana rasuul alahi sal l salam qara'a nebigu inuu akriyey lam yakun iladiina kafaruu suuraddaas calaa ubay bni kacab inuu ku akriyey radia allaahu canhu wa qaala wuxuuna yidhi amarani illaahu ilaahay baa ay amray an aqra'a calayka inaan kugu dul akriyo ubay ibnu kacab wuxuu ahaa yani saxaabi jaliil ah oo weliba qur-aanka aada u yaqaano ahaa nebiga ayaa amar waxaa la faray marka suuratu lam yakun ubay bnu kacab ku dul akriyamarka taas waxaa weyaan nebiga cid ka caalimsan ma jirto maca daalika yow ku dul akrinaa saxaabi isaga oo qur-aankiiba isagu kusoo degay markaasu saxaabiga allaana amraayo weliba oo dhahayo ku akriya ubay bnu kacab korgiisa fastanbada alculamaau culamada waxay ka istimbaadeen xadiidkan ay ka qaateen min haadaa fawaaida fawaaiday ka qaateen minha waxaa kamid a bayaanu tawaaduci tawaaduca in la cadeeyo yani haddiiba nebigii asxaabta qaarkood oo qur-aanku dul akrinaayo adigana inaad nin aad ka cilmi badan tahay qur-aanka ku dul akriso uu kaa dhegeysto waa fiicantahay waa tawaaduc wa ana alfaadila ninka faadilka oo fadliga badan laa yamtanicu inuusan diideynin min alqiraaati akrin cala almafduuli mid uu ka fadli badan yahay inuu ku dul akriyo inuusan diideynin wayenbagii waxaa haboon an takuuna mulaasamatu lishtiaali bilcilmi an takuuna inay ahaato mulaasamatu lishtigaali bilcilmi cilmiga ku shuqloonka lagu shuqloomaayo laazimitaanka la laasimaayo hiya matluubahu inay ahaato shayga ou dalbaayo wax adiga aad rabto ood ku haminaysid inuu ahaado cilmiga ku shuqloonkiisa hiya maluubahu wa ra'sa maalihi raasumaalkaaga inuu ahaado raasumaal iyo faa'iidaa kala jire moogtahay faa'iidada qofka hadduu waayo dhib badan ma laha raasumaalkaa ka daran sooma qofka raasumaalka waxuu u ilaaliyaa zaa'id a marka raasumaal camal inaa ka dhigata falaa yashtagilu bigayrihi eyrkiis kuma mashquulayo yuusan ku mashquulima dalabulcilmiga eyrkiis ku mashquuli maayo fain idura haddii loo dhibaato geliyo ilaa gayrihi cilmiga wax aan ahayn fii waqtin hadii waqti loo dhibaato geliyo facala dalika algayr eyrkaas buu samaynayaa bacda taxsiili wadiifatihi min alcilmi marku wadiifadiisi cilmiga markuu guto kadib ayuu tan kale samayna sheekh halkan wuxuu ku leeyahay raatibkaaga cilmiga iyo dan kale oo kula soo gudboonaata hadday iska hor timaado horta markaad raatibkaaga cilmiga ka soo baxdo dantaas kale aad soo dhammayso sooma garan cilmiga lama gacan bidixaynayo ka wadamarka adiga cilmigaad aad ugu mashquulaysaa haddii ay wadiifo kale iyo dan kale ay soo baxdana markaad cilmiga bogto dersiga aad dhammaysato iyo dantaas kale soo qabsana danaha dabcan hadday noqoto dan diini ah oo markaas dalabulcilmiga ka owleysan hadday soo baxdo markaas dabcan tan kalead soo qabana adiga maalan islaax bayna naas oo kale dad muslimiinoo diriirsan oo isdilaayo oo dad ay ku dhimanayaan adiga kelmadaadana ay ku heshii karaan markaas isdersi inuu baaqdo iyo jamaacadii inaad ka baaqato iyo wax dhibaataa ma laha bal cibaadatul waqti markaas waxaa ah taasaa wayenbagii waxaa haboon an yactaniya qofka inuu isku kallifo daryeel uu siiyo bitasniifi wax qorid idaa ta'hala lahu hadduu ahal u noqdo haddii inuu wax qoro ou ahal u noqdo inuu wax allifaa fiican ayb faa'iidadeedana wuu kuu sheegaa fiihi tasniifka wax allifidda yadalicu qofka wuxuu ku daalacanayaa uu ku arkayaa calaa xaqaa'iq alcilmi cilmiga xaqaa'iqdiisa iyo wa daqaa'iqihi cilmiga kiisa yaryar ayuu ku arkaa ilaa qofku markuu wax qoraayo dadaal badan buu samaynaa meelo badanuu fiirinaa wax badan buu akrinaa wax badan buu iska ilaalinaa marka cilmi badanaa u furmaayo hore aan ugu furnayn nacam wayahbutu macahu waa ku sugnaanayaa cilmigii liannahu maxaa yeele yadaruhu nacam oo cilmigiibuu ku sugnaanaa maciise liannahu maxaa yeele yadaruhu ilaa karati taftiish wuxuu u dhibaato gelinayaa ilaa karati taftiishi fatashaad badan wlmudaalacati mudaalaco badan wataxqiiqi iska hubin aad u badan wlmuraajacati soo muraajacayn waliilaaci fiirin calaa mukhtalifi kalaami aimati calaa mukhtalifi kalaami aimati calaa mukhtalifi kalaami alaima aimada kalaamkooda kala duwan wmutafiqihi kan iswaafaqaayo wawaadixihi midkiisa muuqdo yani kalaamka aimada midka iskhilaafayo iyo wmutafiqihi iyo kalaamka culammada kiisa iswaafaqaayo wawaadixihi midkiisa cad min mushkilihi ayuu ka garanan wasaxiixihi min aciifihi aiixi ayuu daciifkii ka ogaana wa jazlihi min rakiikihi cilmikiisa weyn ee iska cad midka macnihiisu ou dhib badan yahay oo rakiiga ayuu ka ogaanay wamaa la ctiraada calayhi min gayrihi wax ictiraad aanu ku sugnaynna wuxuu ka ogaanaa keyrkiis oo ictiraad ku sugan yahay wa bihi tasniifka ayaana yatasifu lmuxaqiqu ninka muxaqiqa ugu sifoobaa bisifati mujtahidi mujtahid sifadiis uu ku gaaraa halkan sheekh wuxuu ku yidhi qofku inuu wax allifaa fiican taaliifka faa'iidada laga hela waa maxay xaqaa'iq alcilmi cilmiga ruuxdiisaba markaasaad ogaanay cilmiga daqaaiqdiisaa lagu ogaadaa qofku cilmiga ayuu la sugnaana maxaa yeelay tasniifku wuxuu u dhibaato gelinaa qofka inuu wax badan fatisho u baaro qofku markuu wax qoraayo fatishaad badan buu samayna meel badan meelo tiro badan buu wax ka baara meel walba waxbuu ka raadinay taftiishkaas badan cilmigaa ku xasilayo walmudaalacati mudaalaco badan markuu rabo inuu masalo fiqiya oo kale oo wax ka qoro waa inuu daalacdo kutub lkhilaaf kutub lijmaac axaadii laxkaam naasik iyo mansuuki kutubtii wax tiro badan buu u baahan daalacana lidalik waxaad arkaysaa kitaab aad u yar oo intaasoo kale la eg ayaad culimmada waxaa ku arkee haddaa maraajicda kitaabkaas fiiriso inta meel oo u laabtay laga yaabo inay laba boqoloo kitaab gaarto meelba kitaabba kitaabka uu ka maraajic badan yahayna waa ka cinaayo badnaana hadhow uu ka cinaayo badnaanawalmudaalacati iyo wataxqiiqi taxqiiq taxqiiq taxqiiq waxaa weyn iska hubin waxaa qoraysa inaad iska hubiso walmuraajacati ku celcelin waliilaaci calaa mukhtalifi kalaami aimati wamutafiqihi wa waadixihi min mushkilihi iyo in la dul istaago kalaamka culummada ee iskhilaafsan aa maxay masalada imaa waa masala ijmaac ama masale khilaaf ku jiro khilaafkii culumada inaad soo xikaayooto meeshii madaalimtiisana inaad kasoo xikaayooto meelaha lagu malayna masalan masala fiqiyaad ka hadlaysaa waa laysku khilaafay waa inaad cadday karto oo dhihi karto xanafiyada masaladan waxay ka qabaan saas iyo saas kitaab ayaga ay ictimaadaan aad ka keento weliba soma garan maaha qowl madhabkii xanafiga qowl inaad u nisbayso qowlkaasna aad ka keento nin maaliki ah taas taxqiiq maaha maxaa yeele ninkan waxaa madhabka uga owleysan kana tarjami karo ninka madhabkaas kalaamka culummada iskhilaafsan iyo midka iswaafaqaayo iyo midka waadixa ah in laga ogaado midka mushkilka ah xadiidka saxiixa midka daciifka in laga ogaado oo dul istaagta adiga amaba kalaamka saxiixa midka daciifka midka weyn oo iska cad kan rakiiga ah ee macnihiisu isku yani u adag yahay in laga ogaado taa in la dul istaago wamaa la ctiraada caleyhi min hayrihi kalaamka masaa-isha marka aad ka hadlayso qowl ayaa nin ku tegey waxaad tiri maalan wadahaba fulaanu hebel wuxuu ku tegey ilaa kada wa kada qowlkaas wuxuu mudan yahay in la ictiraado maalan in la bushiyo yani oo la yidhaahdo saas iyo saas wax kuma dhisnaba kada ictiraad kalaamka ictiraad mudan iyo midka aan ictiraadka mudnayn inaad dul istaagto ayakoo taasuu kaa rabaa wabihi intaas marka tasniifka oo uu qofka wax qoraayo yatasifu almuxaqiqu ninka muxaqiqa ah wuxuu ugu sifooba bisifati almujtahidi walyaxdar arrinoo markaaga diga walyaxdar ka digtoonaada kula alxadari digtoonaan dhammaanteed an yashraca inuu guda galo fii tasniifi maa shay qoraalkiis lam yataahal lahu aanu ahal u ahayn waxuuse gaarin inuu wax ka qoro ha iska ilaaliyo arrinkan marka isna waa daruuri sahlu bnu muxamed assucluuki waxaa laga wariyaa inuu dhihi jiray man tasadara qabla awaanihi qofkii tasadur sameeyo qabla awaanihi waktigiisa ka hor wuxuu la kulmaa hadal macnihiisu uu yahay wax aan fiicnayn ayuu la kulmaa ama yani tasadara lihawaanihi tasadara lihawaanihi man tasadara qabla awaanihi faqad tasadara lihawaanihi ninkii yani qabla tahiilkiisa ka hor ninkii soo banbaxo wuxuu u banbaxay inuu dulligiisa usoo banbaxay dulligiisa iyo inuu yani dulloobo unba usoo banbaxa soma garan waxaa kaloo layidhaha man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofkii waktigiisa ka hor wax u dhaadhaco waxaa lagu ciqaabaa waxaas inuu waayo ma weligiis ma gaarayo hadduu is yiraa nin muxadita noqo kutub xadiid takhriiji taxqiiji oo ounana gaarin waxaa weyaan saas ma ku noqonayo muxadid ceebtiis ubaa soo baxaysa haakada fanni walbana saas qofkii marka isaga ahal u oode kutubteediina haysto aqoonteediina uleh dad culamaana la kaashanayo oo aad yani waxaan ay culimmadu sheegayaan dhanna mari karo oo qudro u leh isaguna maaha inuu isdib dhigo sababto faa'iido badan baa ka dhumaysa soma kasi tasniifkaas annaga wax hadda wax sanifaa waa nugu yaryihiin aad ay noogu yeryihiin wax waaweyn weliba ka hadla kutubta waaweyn ama yani mas'ale muhim ah oo maalan ama yani ama kitaab fiqi ha noqdo ama xadiid ha noqdo ama yani tasniif kuma badno ummadan macan laa shaka dadka soomaaliduna waa leeyihiin dad qudro u leh inay wax sanifaan shaki ma laha macan dadka fadliga ilaahay ummadda macnaha yani adiga laba qof ama saddex qofoo aad taqaan keliya inaad kasoo qaada ma aha ilaahay fadligiisa ummadan waa ku weynyahay aqiiqa marka dee dadkiina tasniifkuna asbaabaha yani yaraynaayo waxaan isleeyahay waxaa kamida inaan tasniifka wuxuu noogu yaraada waxaa kamida imkaaniyaadkii wax lagu qoraayo qofku maalan markuu joogo dal madbacadihiisu tiro badan yihiin oo cilmiga la danaynayo kitaabka soo baxaba cinaayo badan la siinaayo oo cilmigu oo muntashir ku yahay inuu wax qoro waa badanay raqbaa jiraysa raqba iyo jacayl soma garan yani maktabado ninka sheeka ah xataa howlgelinayo hadday jiraan waxaa ad arkaysaa caalamulislaami qofaa maktabad leh marka mar ama nin marka daaci ah ama diintii wax ka fahamsan ama qof yani sunni ah oo maal leh ayaa maktabad furaayo wuxuu leeyahay madbacad asagaa culimmada dhahaayo waxaas qor anaa daabacayo marka waa juhuud la ysla qabanayo taa marka faa'iido badanay keenin waxaa aad weliba arrintaas marka loogu ammaana sheekh maxamed nasiif sheekh maxamed nasiif wax yaqaan dadku waa iska yaryihiin laakiin ninkaas wuxuu ahaa nin jiddow deganaa jiray nin aad u lacag badan u ahay aaduna culammada u taageeri jiray yani maktabadiisa kitaab aan oolin waa yaray midkii inuu kitaab caariye ninkii u baahdo waa sii jiray ninka raba inuu kitaab qoro mashruuca isagaa maalgeli jiray waxna kama qaadan jirin cilmiga inuu intishaaro keliya rabi jiray walidaalika kutub badanoo mucalimi saa daabacay cabdiraxmaan bin axmed mucalimi kitaabo maxamed cabdirasaaq xamza iyo kutub fara badan oo aimada dadka yani culammada waaweyn oo ahlu sunnada ay qoreen asagaa ku dhiirigeli jiray somakasin marka annaga dadkeena maal kalena dad jaahiliin isaga badan yihiin oon diinta ahamiyadeeda aan aada u aqoonin kan yaqaanna damaba aragba isagoo siyaabo kale waxbixintu si kaleo ka fahamsan yahi nacam soma garani marka waxaa kaloo keeni karo dadka iyo ardayda baahida ay u qabaan iyo raqbada iyo jacaylka oo aada u yahay culimmadeer waxaad arkay ardadaa ka codsanayso kitaab saasa noo qor yani sheekhi marka laga codsado kitaabka waa qoraa cinaayo in la siinaayo iyo in la danaynayo arkaa waa dadaala isaga marka marka halkan waxaa waaye dadkii maalka lahayna raqbo uma haayaan dadkii kale ee caamada ah in wax loo alifo dankama laha iyo inaan wax loo alifinba marka qofkii dhammaayo hadduu qof isdhibo wax qorana ada waxaa laleeyahay kitaabkii iyo wixii cinaayo in la akriyo xataa la daalacdo oo hadhow wixii qalada laga saxo wixii saxsan markaa loo reebana lama yeelayo naqdi keliya oo iska banaanka iska cad ama qofka inuu yiraahdo maxaa kitaab loo qoraayo ilaa qaarkood dadka ay u maleeyaanba de ninka carabka marka uu kitaab qoro oo jaamacadda afar sano soo dhigtay inuu kitaab qoro waxba kama qabo nin soomaaliya cilmile markuu wax qorana wuxuu leeyahay fiiri qofkan kitaabu iska qoraayo maba gaarin ba u leeyahay mar waxaad moodaa yani ha waxaa nagu jira dabeecad oo badownimo aad dabeecad badownimo ah ayaa nagu jirta nacam anaga culummadeennana kama shaqaysiino xaqiiqatan nacam oo dadka culummadeenna haddii wax laga codsado dad wax alifi karaa jira wax la qori karo kontomaadkii dad waxaa jiray jaamacaadka adduunka laga yaqaano kow laba ahay marka ma dadkaasaan wax qori karin waxa wax keenaya marka baahida iyo raqbada loo qabo taas weeyaan nacam hay marka qofku inuu un markaas uunana degdegin tasniif uusan ku degdegin haddii qudro uu leeyahayna inuu imkaaniyaadka u hirgeliyo taas aaday marka waxay u tahay khusuusan dhulkan xijaaj iyo ardulxaramayn wa najdi iyada waxaa weyaan macaahidaa ka jira jaamicaadaa ka jiraan qofka ku dhiirigelinayan inuu marka wax qoro oo cilmiga uu sii fududaynayo taasna dadku waxaa weyaan hanti iyo lacagtooda unbay geliyeen ayaguna marka annagana ilaa marka hanti la geliyo cilmigan sidii la rabay dadka ugama soo baxayan ahlu cilmiga meeshaas joogi jiray dhulkaas xijaaz sheekh maxamed ibraahim iyo sheekh cabdilcasiis ibni baaz raximahum allah ayaa jaamicaddan madiine ee hadda aad arkaysaan ama dadka tirada badan ay ka baxayn aasaaskeeda ayagaa dhahay dadka magaca ayagaa ku dhiirigeliyey marka in jaamicaadkaas iyo macaahiddaas diinigaa la furo markaas weliba ayagaana loo xornimo loo siiyey sayr baan inay u maamulaan markaas waxay sameeyeen dad culummada calaaqa lalehay ahaayeen caalimka africa joogo iyo kii joogay bakistan waa soo wada wateen iyo waxaad arkaya marka culummadii sham sheekh albani oo kale culummadii masar dad badan ha ka joogi masar dad badanay kasoo wadaan hindiya iyo bakistan culamo badana laga soo waday africa culamo badan xamaad alansaari iyo rag badanaa jireen ka leeraa sheekh maxamed alamin shanqiiti iyo dad badanaa ka yimid dhulkan cumar fallaata iyo marka waxaa weyaan culumtii adduunyada dhana isku timid marka qofku markuu saas yeelaan dalkiisa culummada u furo oo uu imkaaniyaadkii sameeyo markaasoo wuxuu noqona meeshu ay meel cilmi badan laga barta ay noqoneen ilaa cilmigu iska imaan maayo keligiis walyaxdar kula alxadari haka digtoonaad an yashraca inuu gudagalo fii tasniifi maa shay-an lifaadiis lam yataahal lahu oo aanu ahal u ahayn faina dalika kaagaas yaduruhu waa dhibayaa fii diinihi iyo wacilmihi iyo wacirdihi dhibaya adoon wax gaarin inaad wax alifto way ku dhibaysaa diintaaday dhibay kow sababtoo ah waxaadan aqoonin haddaad ka hadasho diintaadiiso dhib uma soo jiidaysa wa cilmihi cilmigaagana waxbay u dhibaysaayo de nin saas caalim kuma noqonaysa sma ka wa cirdihi cirdigaagana waxbay u dhibaysaa meelaha lagugu caaya hadaad qorto wax oo yani aan adoon waxba aqoonin haddaad waxaan qoraa dhahdo waxyaaba qariibaa la imaanaysaa sooma waa lagugu sheekaysana marka cirdigaa waxbaa u dhibay marka walyaxdar aydan ha ka digtoonaaduu yidhi min ikhraaji tasniifihi tasniifkiisa inuu soo saaro uu ka bixiyo min yadihi gacantiisa inuu ka bixiyo ilaa bacda tahdiibihi markuu kala shaandheeyo kadib ma ahani wa tardaadi nadarihi fiirintana uu ku celceliyo fiirintiisa uu ku celceliyo bacdigeed ma ahani fiihi kitaabkaas wa takriirihi uu ku celceliyo halkaan arrinkan kaaga diga adoo qudro u leh inaad wax sanifto marka aad wax qorto isla markiiba markaad wax qortoba hore inaad ka nashirisood ka faafisa ma aha hay akri ku celceli si fiican u fiiri meelihii aad wax ka soo qortay maraajicdii iyo isku muqaabalayn waxaan aad qortay kadib waxaad samaysaa culamo u dhiib hadii la heli karo weliba taas culimmadii ha akhriyaan nasaaixdooda aruuri mid walbaa waxbaa u muuqanaya moogtaha wixii markaas aad isleeda waa daruuri ka qaado markaas saas u habayso kitaabka soo saara soma garan weliba sheekh alalbani meeshaan wuxuu ku daraa kitaabka ugu horeeya oo qofka uu ka shaqeeyo inuusan soo saarin ayaa fiican u dhahaa awalu tasniifika qoraalkaaga kan ugu horeeyo inaadan nashrininba ood adiga isugu tala gasho bis markaa wax qorto gurigaaga iska dhiga kaas sababto a marka ay camalku markuu kugu horeeyo iyo marka aad barato isku mid maaha moogta lidaalika sheekh wuxuu yidhi kitaab ou qorayaa jir ilal aana aanan aniga arkin in la daabaca taa intuu noolayn horta lamaba daabicinba waxaa la yidhaha arawd nadiir arawd nadiir fii takriiji axaadiii abaraniy sair axaadiita mucjam abaraani sagiirka inuu ayuu takriij ku sameeyey ama uu shaqo ka qabtay kitaabkii iigu horreeyen qorob ahay kitaabkaas marka gurigeygu ii yaalla soo farteyda aan yani qoraal ah ma soo saarin kitaabkaas sababto a maxay wuxuu yidhi kitaabkii iigu horreeyen qorow ahaa marka inaan banaanka u nashriyo ma ogoliy inaan banaanka dhigo walidaalika wuxuu yidhi mar walba wax unbaa iiga sii baxo yirahdana kitaabkaas marka taxawaali konton lixdan sano meeluu iska yaallay lixdan toddobaatan sano meeluu iska yaallay kutub badan oo gadaashiis alifay asagaasna marka meelsaas iska yaallay taas marka waa khibro waa iyadana qofku inuu ka khibro qaato culummada qofka khibrada leh isaga oo wax qoray ama wax daraaseeyey muddo badan ku jiray khibradiisa waa laga faa'iidaysta sababta waxa weeyaan waa faa'iido adiga aadan dhib u maraynin laakiin isaga oo dhib u maray faa'iido oo isaga dhib u maray ayuu adiga ku siina marka culummada in laga faa'iidaystaa la rabaa ma ahane maanta dhan culummada culummada culummada haddii lagu haayo haddana aan culummada la aqooninba dariiqadooda iyo say wax u qoraan iyo dardaarankooda iyo yani aan cinaayo badan la siinaynin maxaa culummada ma wejigooda fiirsanay mase suluugooda iyo dariiqadooda lagu daydaa culummada walyaxris marka tana ayidaysa sheekha hadalkiisa hadalkan imaam nawowi walyaxris ha ku dadaalo calaa idaaxi cibaarati marka wax alifaayo ha ku dadaalo cibaarada caddaynteeda wa iijaaziha soo gaabinteedana ha ku dadaalo iyosan dhirirka ka badinin ha soo gaabiyo hana cadeeyo cibaarada falaa yuwadixu ma cadaynayo idaaxan cadayn yantahi gaarsiinayo ila rakaakat in la fahmi marka wax la qoraayo laba qaabay culammadu ka digaan waxa la soo gaabinayo dhibaatay keentaa qofka waxaa laga yaabaa inuu is yiraahdo soo gaabi waxaa qoraysa soo gaabintii inayba noqoto hal xeraalo camal isku bedesho soo uga bakaylaayo kelimaad badan inuu isticmaalo in la fahmi waayo hadhow lama raba taas marka inaabka inaab waxaa la ihaha wax in aada loo faafiyo loo firdhiyo oo aada macnaa loo loo loo loo dheereeya inaabku asaguna dhibuu leeyahay sababto dadku waa ka daalayaan ma akrisa karaan kitaab hal mujalad laga dhigi karo haddii saddex laga dhigo goormay dadkii akrinahay marka waxaa jiro iida caddaynta aad adiga wax caddaynayso inay kaa gaarto inay iyada laftirkeeda hal xeraalo isku bedeshana lama rabo adoo isdhahay wax cadday haddana inaad mugdi ka dhigto wixii lama rabo say ku dhici kartaa wax waadix ah haddaad tiraa waa caddayna mugdiyaa ka dhigaysa ma walidaalika culamadu waxay dhahaan in badan hadda kutub kutubaha in badan oo kamid waxay ku socdaan qaabkii mandiqa mararka qaar yani wax aan tacriif u baahna inuu qeexa markaas wuxuu leeyahay tacriifkan waxaasaa ku baxaayo kaasaa soo gelaayo kan waa ku baxaa kan waa soo gelaa qofkii hadhow waa tacqiida meeshaas ka imaanaya tacqiid ayaa imaanaya waana usluub mandiq waa waxaas usluub mandiq waa asalka waxaa weya wixii la yaqaano oo iska waadixa inaan la caddaynin wixii umuud ku jira keliya in la caddeeyaa walidaalika culamada mucaasiriinta qaar kamida waxaa arkaya oo axaadiidta iyo kutub xadiid sharxaayo saddex baal ayuu wuxuu ku qoraya marka xadiid sharxiisa waana soo celcelina maanta dhan yani waxyaaba maanta dhan waxaad arkaysaa takraar tiro badanaa ku jira baynamaa culamadii in badanoo kamid ama culamadii hore ama kuwa dambe ha aadaan waxaad arkaysaa nusbaal nus safxa ayuu ku sharxaa si fiicanaad u fahmaysaa saddex baal ayuu kanu ku sharxaa waana soo celcelinaa maanta dhan aakhirka dambe waxaasilu daalik oo dan kuleeya marka qofkiina waa ka daalaa wna fahamkiina waa ku adkaanayama fiicna marka walaa yujizu ma gaabinaayo iijaazan soo gaabin yufdii keenayo ila almaxqi barakadiiba in wix ay ka baaba'aanba barakada waa maxa fahamka waay barakada wax in la fahmo haddaad soo gaabisood wax rakaakad badan aad ka dhigto barakadii waa walistiqlaaqi keenaayo gaarsiinayo walistiqlaaq iyo xiritaan istiqlaaq yani cibaaradii qofka fahamka inuu ka xirmado wayanbagii waxaa habboon an yakuuna inuu ahaado ictinaahu daryeelkiisa shayga uu cinaayada siinayo min atasniifi alifaada bimaa inuu ahaado shay lam yusbaq ilayhi aan looga hormarin akara si badan wuxuu ka wadaa shay sida badan aan looga hormarin isaga hortiis aan wax laga qorin inuu wax ka qoraa fiican ilaa in wax lagu celceliya lama rabawuxuu ku leeyahay sheekhu waxa haddaad wax alifaysid cinaayada shayga aad siinaysa ha noqdo in aad yani ha noqdo wax adiga aan lagaaga horreyn adiga lagaaga horreyn macnaa waxaa loo jeedaa adiga wax cusub inaad keenayso maaha macnaheedu waxaa dhici karta matalan wax meelo badan ku kala jirjiray inaad hal kitaab dadku ugu aruuriso aruurintaas marka haddaan adiga hadda ka hortaa aan la aruurinin inaad adigu aruuriso marka waa fiican tahay ila dadka ayaad baab cilmiga u fureen moogtahay hortaa laakiin haddii la aruuriyey inaad adna ka daba aruurisaa oodan waxna soo kordhinin labadiinni kitaab ay isku mid noqdaan taas wakti la dayacay iyo waxaa weyaan iyo taxsiilul xaasil arintan sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi aaduu wax uga qoray wuxuu yidhi si caalamul islaami culimmadiisa isugu xiranto aniga waxaan u arkaa yii xilligiisii jaamicaddan madiine ma jirin azhara xilligiisii aada ugu weyneyd caalamul islaami aniga waxaa ila fiican yii waxa adduunyada kutub makhduudaad ah ila moogtaha ninku markuu rabo inuu wax qoro ama uu kitaab rabo inuu taxqiijiyo waa inuu horta helo kitaabkaas fargurigiisa adduunyada inta ka taalo inuu ogaado u baahan yahay caalamku waa wenyahay maktabaadkiisuna ma yara marka si aniga wuxuu yidhi cilmiga wax qoraalkiina loo sahlo dadkuna isaga warqabaan jaamicat alazhar oo kale inay lejno ay magacaawdo lejnadaas ay u furudayso caalamka muxtabaadkiisa inay soo wareegto ay soo qorto fahaaris inay soo samayso fahaaris kutubta maktabad walba taallo inay faaris u samayso fahaarista in la keeno maktabadda ashar nin kastaa marka ee rabo inuu kitaab taxqiijiyo ama inuu kitaab wax ka ogaado rabo inuu maktabadii yimaado fahaarista uu fiiriyo ninkii marka kitaab kutubtaas ka mida inuu daabaco uu taxqiijiyo wax ka qoro ninkii rabo waxa weyaan waa inuu iska diiwaan geliyaa yiri marka meeshaas jaamacadda markuu isdiiwaan geliyo kadib uu kitaabkii qoro la daabacana nuskho in la keeno markaas maktabadda jaamacadda haddii marka sidaa la yeelo ardayga labaad ee imaanayo ee raba inuu kitaabkaas taxqiijiyo kan waa la taxqiijiyaa laleeya joog somakas ilaa haddii kale waxay noqonaya wuxuu yidhi juhuud iyo wakti lagu dheeli ee imaanayo culamada marka culamada islaamka yani sheekhu lixdan iyo shantii u dhintay sheekh mucalim kun sagaal boqol lixdan iyo shantii u dhintay maca daalika yani waxaasoo dhan waa khibro keliya cid u dhigtay ma jirto saas iyo saas iyo saas khilaal kutubta uu mudaalacaynayay iyo waxa uu daabacayay iyo wixii uu maktabat daa'irat almacaarif alcuhmaaniya fii xaydarabaad ka shaqay jiray taasaa waxay u keentay baahidii u arkeen kulamaa qofka uu baahida arkana markaasuu fahmi karaa in dareen u yeelan karaataas marka ishaaray laakiin hadda caalam islaami fawdada ka jirta waxaa ka mid a laba sheikh oo waxaad arkay hal magaalo isla joogto labadoodii hal kitaabay taxqiijinayan haddana juhuud ay wadaagaan ma ahan